bismillahi raxmaan raxiim ami macno wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa inta jigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacno wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha meey sanada laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan haddii rabbi uu karaan noqdo waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo sheegay in xukuumaddiisu wakhti badan ay gelinayso dhammaystirka dastuurka dalka oo muddo dheer qabyo ahaa wuxuu sidoo kale xamse barre ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan inaanan qofna loo joojin doonin wax uu weerar afka ah oo qarsoon ku qaaday siciid cabdilaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo khilaaf uu kala dhexeeyo xamse barre oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka galmudug ama maamulada galmudug iyo puntland oo heshiis kala dhexdigay beelo ku dagaalamay halkaasi waan soo gudbin doonaa sidoo kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamo gadoodsan waxa ay xirteen wadooyinka gala madaxtooyada puntland shacab iyo mas-uuliyiin ayayna u diideen wadooyinka halkaas inay isticmaalaan barnaamijkan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda waxa uu laamaha amniga kala shiray dardargelinta sugidda amniga caasimadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo hagaagayay barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii uu rabbi karaan noqdo qodobadaasi waxayna ugu soo kordhaa in barnaamijka kusoo qaadan doonaa tobanio diyaarin anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabduha cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xidhan tahay ti aan ka soo laabanina way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xidhan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xidhan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku bilowbo maanta ciidamo gadoosan waxa ay xirteen wadooyinka gala madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ciidamada ayaana sababta ugu weyn ay u xirteen wadada gasha wasaaradda iyo madaxtooyada xarunta maamulka garoobey waxa ay tahay arrimo kala duwan oo ku aadan mushaar la-aan iyagoo xukuumadda ka dalbaday inay xuquuqdoodu helaan ciidamada ayaa sidoo kale isku fidiyey wadooyinka wasaaradda gala iyaga oo dib u celinaya shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha oo shaqo ku wajahan waxaana taasi ka dhalatay caqabad shaqo shalay ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamo gadoosan ama ka gadoosan mushaar la-aan ay xirteen wadooyinka kale dekadda magaalada boosaaso waxaana tallaabooyinkan ay ku soo aadayaan xilli deegaanada puntland lagu qabta- lagu qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah dhanka kale haddaan eegno maamulka galmudug iyo puntland ayaa waxa ay heshiis kala dhex dhigeen beelo halkaasi ku dagaalamay gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa shir gudoomiyey kulan ay isugu yimaadeen guddiyada amniga gobolka mudug ee puntland iyo galmudug kulankan ayaa daba socday kulamo lagu xalinayay colaado iyo diri dad soomaaliyeed ku dhinteen kuwaas oo dhex martay beelo kusoo kala jeeda puntland iyo galmudug iyadoona kulanka uu ka dhacay hotel five star ee magaalada gaalkacyo kulanka oo ka goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug iyo saraakiisha hay-adaha amniga iyo odayaasha dhaqanka ayaa heshiis looga gaaray dhibaatooyinkii iyo dilalkii ka dhashay colaadda ka dhex socotay beelo walaalo ah iyadoona heshiis lagu kala siixday islama- isla madasha oo ay fadhiyeen nabadoonada iyo odayaasha labada beelood heshiiska maanta ayaa noqonayay kii afaraad ee lagu guulaystay tan iyo markii lasoo magacaabay maamulka gobolka mudug ee uu hoggaanka ka yahay faysal sheekh cali sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulka galmudug maamulka mudug ee puntland beelaha dirirtu dhex marta ayaana inta ugu badan waxaa soo gala gaaraa khasaarooyin kala duwan oo dhimasho u badan halkaas oo ay dhinacyadu iska dilaan cidyo kala duwan oo shacab ah markii loo eego guud ahaan kuwaas oo iyagu dhibaatooyin kala duwan wajahaya dadka shacabka ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabana waxa uu dib ugu laabtay magaalada jowhar cali guudlaabe ayaa safar muqdisho uu ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey uuna ka qaybgelayay shirka madasha wadatashiga qaran ugu dambeyn dib ugu laabtay hirshabeelle madaxweynaha waxaa garoonka diwladaha ee magaalada ee maxamed dheero kusoo dhaweeyey gosimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan cusmaan wasiiro xildhibaano maamulka gobolka kandegmada jowhar iyo saraakiisha ciidamada amniga madaxweynaha ayaa magaalada muqdisho ugu qaybgalay shirkii lixaad ee golaha wadatashiga qaran ee looga heshiiyey dardargelinta wejiga labaad ee lagu ciribtirayo khawaarij ee al-shabaab iyo hannaanka doorashooyinka dalka weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuuna barnaamijka idinkaga imaanayaa qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaad goor dhow maqli doontaan
warshada isbuunyada ee dubai raad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubaay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubaay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaan dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jadaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jadaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta silal waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiis indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ilaan wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaaj wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber ama eber
شركة السجن تيد ومهيم
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegeysanaysaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre wuxuu ka hadlay dhammaystirka dastuurka dalka isagoona sheegay in cidna aanan loo joojin doonin xamse barre oo hadlayna waxa uu yidhi
waan si gaar aan u salaamayaa oo labada heer ee dowladdaba ah waxaan rabaa inaan un dhowr qodob haddii la idhaahdo aan uga qayb qaato furitaanka doodan muhiimka ah waxaan marka koowaad ognahay cadaaladda ahamiyadda ay leedahay aada baan u ognahay cadaaladdu waa waxay asaas u tahay eh, xuquuqda iyo waajibaadka qofka muwaadinka ah ayay aasaas u tahay waxay tiir u tahay deganaanshaha iyo amniga dalka ayay udub dhexaad u tahay nolosha bulshada iyo kala socoshadeeda iyo wada shaqaynteeda iyo kala faa'iidaysigeeda ayay udub dhexaad u tahay sidaa darteed ayaa cadaaladdu darteed ayuu ilaahay rususha usoo diray oo kutubta usoo deji oo mucjisooyinka usoo raaci laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist waxaa loo soo dejiyeyba oo rususha loo soo diray waa inay cadaalad sameeyaan marka waa la is-amray oo qur-aanka waidaa qultum facdiluu haddaad wax odhanaysaan cadaalad sameeya walow kaana daa qurba wabicahdi illaahi awf ama walaalka ha ahaado ama qaraabadaada ha ahaado haddii aad wax xukumayso haddii aad markhaati kacayso haddii aad shaqasiin ku jirto haddii aad recommendation samaynayso uul waxaasoo dhan waxaa la rabaa in aad cadaalad samayso ood professional noqoto oo aysan naftaada ku jiidin emotionka aad ka tagto de inaan emotional noqon marka qur-aanka in fara badan ayaa ilaahay ku soo arooriyey oo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayn walaqrabiin marka ama adiga naftaada ha noqoto ama aabbaha iyo hooyada ama ilmahaaga ama xaaskaaga inta kuu dhow qabiilkaaga waxaasoo dhan waxaa la yidhi ayagoy jiraan haddana waxaa laydinka rabaa inaad cadaalad samaysaan oo aad dhexda ka istaagtaan ka qabataan marka cadaaladda in ummadda loo nidaamiyo xeerar iyo shuruuc lagu ilaalinayo noloshooda lagu kala xukumaayo cadaaladooda lagu sugaayo waxay ka mid tahay nolosha uu ilaahay ugu talagalay in ummadaha lagu maamulo marka waana sharciga ilaahay maxaa jira meel kastoy maslaxada ummadda ku jirto fa hama sharcullaahi meesha ay maslaxadu jirto halkaasuu sharcigu yaallaa sidaa darteed waa sharci waa diin waxaan u baahan nahay marka in horta annaga muslimiinna waan nahay bani aadamkao dhan muslim non muslim all dadku waxay hadday rabaan inay noolaadaan oo ay noloshoodu wanaagsanaato waxay qaataan qawaaniinta justice-ka iyo equality-ga nolosha bani aadamka ayay aasaas u tahay marka nolosha cadaaladda waxaa waaye waa aas-aaska wax kasta oo nolosha bulshadu ay leedahay waaye marka inaan horta saas u ogaano waaye ahamiyaddaasay leedahay annagoo marka ahamiyaddaas siinayna xukuumadda dan qaran si loo helo hannaan cadaaladeed iyo garsoor madax bannaan waxaan ka dhignay tiir madax bannaan oo ka mid ah tiirasha lixda ah ee baarlamaanka kusoo ansixiyay berigii hore tiiro kale ku jirtay amnigay ku dhex jirtay laakiin markaan waan ka saarnay waxaan nidhi sideeda loo address garanayaa marka waxaan isbeddel ku samaynay oo og tihiin dadka soomaaliyeed si fiican og yihiin maxkamadihii racfaanka iyo tii gobolka banaadir taasoo keentay in ay bulshadu kalsooni fiican ku qabto hanaanka garsoorka ee dalka markaan waxaan tirtirnay lacagihii laga qaadi jiray ee lagu qaadi jiray waaxda dembi baarista ee ciidanka booliska c i d da loo yaqaano kadib markii cabasho badan ay ka timid bulshada waxaa la eh, kordhiyey tirada garsoorayaasha si loo xalliyo dhibaatooyinka go-aanka gaarista galdacwadeedyada ee faraha badnaa oo runtii aad iyo aad dhibaato weyn ay ka jirtay Een, tabarteennu mar walba perfect ma nihin oo dee duruufteennu way iska jirtaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan inaynu meel fiican aynu marayno waxaa la magacaabay guddiga ee ikrik ee dib u eegista dastuurka oo loogu talagalay inay dardar geliyaan dhammaystirka dib u eegista dastuurka dalka waxaa oo qodobka ugu muhiimsan ama ugu dambeeya aan rabo inaan ee aan u malaynayo inaad round tablekan hadda aad uga hadli doontaan ama uga doodi doontaan ee waxaa lagu guulaystay in heshiis siyaasadeed laga gaaro hanaanka cadaaladda iyo federaaleynta ee dalka oo ay meel mariyeen ee golaha wadatashiga qaran marka waxaan isku daynay inaan ee intii aan ka dadaali karno inaan si ay qorshahay dhigteen inuu practical u noqdo waxaan isku daynay in aan eh, heshiiska ka gaadhno si fulintoodii ay- ay- ay- ay u haw- ay u- ay u gudagalaan marka la isku soo duuduubo arra- arrinta cadaaladda iyo justice-ka ah da loo fadhiyaay waa arrin la soo gaaray xilligeedii eh, ay tahay in la dhammaystiro ay tahay in la hirgeliyo dadka soomaaliyeed meesha usii jeedaan garanayna annaga waxay doonayaan aan garanaynaa wax hebel iyo hebel uu rabo ma soconayso laakiin waxa dadka soomaaliyeed ay doonayaan soconaya qof soomaali ah oo meel fadhiya ama tiim waxay doonayaan dalkan uma dabranaanayo waa la soconaa haddaama saas ma- wax in meeqa lacaga inagu baxda oo adduunyadan hadda waa ay matalayaan dadkaani ay lacag dalkan ku bixiyaan weligeen malayna daba taagnaanaya gacantii baa ayna daashisaan u horsan jira Een saad u hayna gacanta xataa wayna xanuunta waxaa la soo gaaray xilligii aan inagu isku filaan lahayn ee aan tashan lahayn ee aan caqligeenu inoo soo noqon lahaa ee aan shabaab iska xorayn lahayn ee deynta laynaga cafin lahaa een dastuurkeenna dhammaystiri lahayn ee caqligeenu inoo soo noqon lahaa ee dhallinyaradeenna gabdhaheenna iyo wiilasheennu ay shaqayn lahaayeen dalkooda u shaqayn lahaayeen een sharaf yeelan lahaynaa la joogaa waa ka soo baxnay qaxootinimadii waa inay dhammaato gacan hoorsigii waa inuu dhammaado khilaafkii waa inuu dhammaado dulaysigii shabaabka iyo madax hoos fooririntii waa inay dhammaato dowladnimadii waa inayna bilaabataa xaggee sugaynaa marka goormaan sugaynaa ilaa iyo goorma ilaa goormaan sugaynaa dadka soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in inaynan inaynaan qaldamin haddaan hore usoo qaldannay cabdullaahi sildaan timcadde wuxuu yidhi maalka maantaba malkaynala gudbanayaan la gees marin haddaan markii hore meelo badan marnay maantaba malkada waxaa la yidhahdaa markaa webiga socoto webigu derbi dheer buu leeyahay laba derbi marka meelo waxaa jira laga soo dhacdhaco laga baxo malkaa la yidhahda meeshaas marka wuxuu yidhi haddaad de meel hore intaan kaga soo dhacday webigii meel aan ka baxna aan weynay oon soo soconnay war maantaba malkayna la gudbanayaan la gees marin marka malkadii waatan hadda maanta malkayna la gudban inaan hadda sii gees marna ma aha haddana mar kale oo dhinac kale usii boodno ma aha wixii maanta inaga hallaabaa jiilkeenna dambu ka hallaabaya dadkeenna dambu ka hallaabaya marka eh, dacaayaduhu ha iska socdaano mashaakilku ha iska socdaano hadda ka hor na waan sheegay dalkan meeshuu jooga waxaa dhaafin kara qof u diyaar garoobay in sarwaalka labadiisa gadaf lagu dhego jaakadda laga jeexjeexo waxaa waaye ma- wax kasta lagu sameeyo laakiin visionkiisa meesha u socda ay caddahay mararka qaarkood waa lagu lagdi waa haddana waa iska kici laakiin meeshaad u socotay inay caddahay meeshaan rabnaaye een u soconna way caddahay shabaab inaan dalka xorayno waaye dastuurkeennu waa inuu dhammaystirmaa anaa maqan hebelaa haddaad maqan tahay kaala imow cid kuma hays cidna yaa ku diidan cid kuma diidana weliba waa lagugu tugtuuga caqligaagaa loo baahan yahay maskaxdaadaa loo baahan yahay waxaad doonaysaa la rabaa waa lagu tanaasulaa laakiin soo fadhiiso soo fadhiiso haddaad soo fadhiisan weydo adiga shakhsiyan dadka waxaad rabta ha u sheegin shacabka in loo la- la dhumiya lama rabo siyaasiga soomaaliyeed asaga dantiisa wada keligiis dantiisa u socdaa lama rabo inuu dantiisa iyo danta shacabka inuu isku dara lama rabo adiga dantaadu hadday kuu diiday ama aad ka xanaaqday ama ay wax jiraan oodan rabin inaad sheegto dadka been ha u sheegin ha odhan waa laydin necab yahay balaaya dhacaysa dalkii baa la duminayaa mashaakil baa dhacaya ma aha dadka soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay indhaha furaan inay inay bislaadaan inay runta usoo laabtaan in dhumista iyo kuwa ku dhuminaya iyo waxa beenta sheegaya inay iska ilaaliyaan inay cadaalad sameeyaan inay wax warsadaan inay waxna weydiiyaan say wax u dhaceen inay dadka la warsadaan la rabo inay kala saaraan qofka dantiisa shakhsiga ah danta qaranka u dulmanaya iyo qofka danta dalka iyo qaranka rabaa la rabaa marka maalintii ugu horreysay annaga weligeen mid allahu akbar le mar buu dadkeena dhumiyaa oo been u sheegaa allahu akbar buu leeyahay beenna wuu ka sheegaya mid yaa tolaay dhahaa oo beenaala oo isaga dantiisa wata yaa tolaay buu leeyahay yaa ree hebelaay waana ree hebel ma rabo wax danuu ka leeyahay ma laha dantiisa keliyu rabaa marka dadkeena weligeed waa lagu soo dhumin jiray saddex shay baa lagu dhumiyaa oo dadka soomaaliyeed ay u nugul yihiin wadaniin axyaa wadani anaa wadania anata wadaniga aniga abdi- hebel baa laydha wadani anu baa wadaniya inta kale wadaniyiin ma aha dalka waxba kuma falayaan dadka waa lagu dhumiyaa horeyna waan kusoo dhinnay haddana qaar baa ku dhumiya dadka dadkeenu soomaaliya inay iska fiiriyaan la rabaa meelaha u nugul nahay waaye waan dal jecel nahay dad waxaan nahay oo caatifiyiin ah oo emotional ah marka waxaan u baahan nahay inaan beyond qofku wuxuu sheegay inaan akrinaa la rabo axyaa wadani ma ka dhaba mise dan yarow asagu ilaahay buu ayuu u socdaa mid baa kuu imaanaya kuu soo gaagaabsanaya gadh qurux badan kuusoo samaysanaya qamiis kusoo xidhay allahu akbar buu leeyahay wuuna ku gowraca allahu akbartu ma ka dhaba mise there is something else oo ku hoos jira waana isweydiis ma ka dhaba muslim syria sameeya mise dan buu leeyahay oo gaar uu leeyahay aan iska hubino midka kalena waana midka kalena yaa toolahay ree hebel baa idin dullaystay waa laydinku soo duulayaa waa laydin kacayaa yaa tolaayna ma rabo tolna uma socdo kursigiisa dantiisa shakhsigiisa ilmihiisa reerkiisuu rabaa wax kaloo u socdo ma laha dadkii marka tolka ahaa ee shacabka ahaa ee soomaaliyeed wuu dhuminayaa waxaan rabnaa marka dadku inaysan daahirka iyo qaylada inaysan ku dhumin laakiin inay dib soo noqdaan war shabaabka iska xoreeya oo deyntana waa laydinka cafinaya oo dadaal badanaa lagu bixiyey way imaanaysaaye ha laga faa'iidaysto war constitutionkan aynaan kana maarmaynin soddon sano ayna dhex yaal aynan lahayn oo ilaa labayo toban sano toban sano ka badan hadda waxaa waye review ku socdo oo adduunku inala yaaban yahayna aan iska dhammayno oo ku ceebownee aan dhammaysanno midnimadeenna aan ilaashanno dalkeenna aan ilaashanno aan horu soconno aan shaqayno annaga waxaa naga go-an in horey loo socdo waxaan rajaynaynaa shacabkeennu inay dowladda ku taageeraan inaan horey u soconno cabsida faraha badan inaan iska dayno wax kasta oo madasha qaranku ay soo gaarto baarlamaanka kusoo dhammaanaya haddii annagu aan qaldanna baarlamaanku ha na soxo maxaa ka tagna baarlamaanka xaqule inuu na soxo sidii marka ayada oo adduunkii dumay haddaan annaga proposal keennay dalkii waa la afgambiyey balaayaa dhacday baasaa dhacay probosal baa la keenay proposalkana baarlamaan kusoo dhammaana marka maxaa keenay mashaakilka waxaa keenay muxuu yahay what's the problem wax mashaakila ma jiro oo aan ka ahayn xaajis inagu dhegan iyo cabsi oo ah dhaqaaqa laga cabsanayo dhaqaaq dhaqaanaha laga cabsanaya markaan bilaabaynay shabaab in lala diriro oo aan dadka abaabulaynin in fara badan oo inta qaylaysa ka mida waxay lahaayeen qabiil baa la hubaynaa dadku way isdilaayaan ayagaa isbaabin doona balaayaa dalka la gelinaa dadkii shabaabna way iska xoreeyeen ismana ayna dilin sharaf iyo karaamadooda iyo cizigoodii baa usoo noqday noloshoodaa usoo noqotay intee la isku dilaa bal markay shabaab joogeena abra la iska dhigaayo laakiin dadka isma dilaan marka waxaan runtii adkayn lahaa in aynan eh, dadka soomaaliyeed inay cabsida iska daayin siyaasiyiintu inay cabsida iska dhaafaan cabsi ma jirto nolosha bani aadamka waxaa waaye waa tajaarib lasoo maro inagu meel cidlaa kama bilaabayno dowlado waaweyn oo federaal ah oo dimukrasiga aabbahood ah ayaa presidential qaatay ku guulaystay haddii parliamentarian la qaatana dhib ma leh laakiin waa inaan dadkeennu meesha usii jeedo iyo dalkeenna shaatigeen la eg inaan ka fakerna wey anoon aniga iska fakerayn oo aan xasan macalin ka fakerayn oo aan fiqi ka fakerayn iyo ku kala toona waa inaan dhaho dalkan maxaa u fiican taasaa muhiimaddu ay tahay
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaarintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqaan faa'iido ma hay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonta u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonchaad ku helaysaan si fari ah dalmar elid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wareegga wararka ee caawa aad kala socoteen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho cabdisalaan jolo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa barnaamijkii farsameynayay tan barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno habeen wanaagsan